بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعيin amا bعd qال الإmam أbu dawuud raximh الlah taعaalى baabu شhahaadaةi أhli الdimة fi اlwaصيaةi fi الsfr baabu bayaani xukmi شhahaadaةi أhli الdimati dadka ahludimada oo gaalada ah markhaatidooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay filwasiyati dardaaranka dhexdiisa ay ku markhaati noqdaan fi safari safarka dhexdiisana marka ay noqdaan markhaati tabwiibka marka alimaam abu daawuud waxaa ka muuqanayo ahludimada ama gaalada iyagoo aan xarbiyiinta ahayn markhaatidooda laba xaalad marka la helo xukunkeeda ayuu rabaa inuu baabkan uga warramo waa marka dardaaran ay tahay oo qof muslimaa dardaarmaayo fi safarina waa qayd labaad oo ama shardi labaad oo safar in lagu jiro marka haddii safar lagu jiro qof muslimana uu dardaarmaayo geeridii ay ku timaado dardaaran ilaa waa muqadamaad uun geeri waxa ka horeeya wa xaaladdaas shahaadada ay markhaatida ay noqdaan gaalada xukunkeeda ayuu baabkan uga warramayaa qaala alimaam marka asalka xukunkanna waxaa ah qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum ow aakharaani min hayrikum in antum darabtum fi اlardi faasaabatkum musiibatu اlmowt taxbisuunahumaa min bacdi الsalaati fayuqsimaani biاllaahi ilaa aakhiri اlaayaat oo markhaatida marka ow aakharaani min hayrikum baa markhaati furaayaan aayaddaas baa asal u ah safar marka lagu jiro musiibatulmowdna ay timaado qof muslim oo markhaati noqdana aan la helaynin markaas xaaladdaas daruuro ahaan marka aayaddaa waxay tilmaamaysaa inay bannaan tahay inuu markhaati furo inay markhaatiyaal ay noqdaan laba qofoo gaala ayb aayadda iyo midda ka dambayso fain cuhira calaa annahuma istaxaqaa iman faaaakharaani yaquumaani maqaamahumaa yaa marka ay ka hadlaysaa culimmadana aayaddaas asal ahaanteeda muxkam iyo mutashaabih midda ay tahay bay isku qabteen waxaan u jeedaa muxkam iyo mansuukh qaar waxay yidhaahdeen aayaddu waa mansuukho waa la nasakhay waa xugun jiri jiray markii dambena waa la nasakhay waxaana marka naskhigeedu uu yahay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum ayb iyo miman tardowna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahumaa iyo dad markaa laga raalli yahayo cadli ku sifaysan oo laba nin ama nin iyo laba naag iyo oo muslimiin ah cadliga ila islaam baa yaa asal u ah kuwaas baa marka aayadahaasaa lagu nasakhay dhaheen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen aayaddaani waa muxkam mansuukho ma ahan xukunkana sidaasuu u taagan yahay aayaddanna suuratulmaa-idday ku jirtaa suuratulmaa-iddana min aakhiri maa nasala waa qur-aankii soo degey qur-aanka degey kuwa ugu dembeeyey wax naskhiga kuma dhicin suuraddaa suuratulmaa-ida ayb waxayna yidhaahdeen saxaabadiina waa ku camal faleen bacda nebi markaa naskhi inuunan jirin taasaa tusaysan ayb ayay yidhaahdeen qiyaaska iyo marka la fiiriyo iyo qawaacidda sharcigana in xaq uu ku dayacmi lahaa meeshaas waxaa ka roonaan lahayd markhaati jabanba in la yska qaato haba iska jabnaatee ayb marka xaaladdaas inay bannaan tahay sidaas qowlkaas dambaana xoog badan alimaam ibnulqayimna iclaamu lmuwaaqiciinka iyo iyo tahdiibu sunanka iyo laftirkeeda uu ku ishaaray qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qال xadaثna hushaym qال أخbarana زaكرiya can الشhacbiي أna rajuلa nin oo min اlmuslimiina muslimiinta ka mida xadarathu اlwafaatu geeridii baa u timid bidaquuqa ayay ugu timid meesha daquuqa layidhaha haadihii ee tan ah ciraaq meelahaasay ahayd walam yajid axada qof ma uusan helin oo min almuslimiina muslimiintii ka mid ah yushhidu uu markhaati geliyahu isaga calaa wasiyatihi dardaarankiisa oo u markhaati gashto qof uu dardaarankiisii u markhaati gashto muslima ma uunan helin faashhada rajulayni laba nin buu markhaati geliyey oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah faqadimaa alkuufata kuufa ayay soo galeen labadii nin faatayaa waxay u yimaadeen alashcariya abuu muusa alashcari fa akhbaraahu way u sheegeen waqadimaa bitarikatihi waqadimaa waxay la soo galeen bitarikatihi xoolihii uu ka tegeyna waa la soo galeen iyo wa wasiyatihi bay la soo galeen dardaarankiisii ninkan xoolahanna isagaa ka dhintay dardaarankiina waa kana dardaarankiisii oo markuu sidan u dardaarmayo annagaa markhaati ka ahayn waay waxay dhahayaan faqaala alashcariyu abuu muusa alashcari waxa uu yidhi haadaa amrun kani waa arrin lam yakun ay lam yaqac aan dhicin bacda aladii kii kadib kaana ahaaday fii cahdi rasuulillahi sal l slam bacda aladii kii kadib kaana ay waqaca dhacay fii cahdi rasuulilah sal l slam yacnii waqtigii nebiga wixii dhacay kadib tanoo kale ma aynan dhicin buu leeyahay oo markii nebiga waa dhacday oo qisada dhacday xadiidka dambuu noogu keenaya abuu daawuud markii nebiga uu dhintay ka gadaale mar dambe ma dhicin tanoo kale ilaa waqtigan u mooyaane ayuu leeyahay abuu muusa alashcari qisadanoo kaleoo laba gaal la markhaati gashtay oo dardaaran safar lagu jira dhacay ma jirin ilaa bacda nebi ilaa middan ma ahani fa axlafahumaa waa dhaariyey bacda alcasri casarka kadib buu dhaariyey casirkana marka de waqhti aad marka fadli badan waa kadibo marka dhaaruhuna waqtiga iyo zamanka iyo waa ku kala adkaadaan fa axlafahumaa wuu dhaariyey bacda alcasri casarka kadib bilaahi buu ku dhaariyey alle magaca allou ku dhaariyey maa khaanaa inaysan khiyaanin walaa kadabaa aynan been sheegin walaa baddelaa inaynan beddelin walaa katamaa inaynan qarinin walaa hayaraa aysan doorinin wa inahaa iyaduna tani la wasiyatu rajuli ninkii dardaarankiisii inay tahay wa tarikatuhu iyo wixii uu ka tegey fa amdaa shahaadatahumaa markhaatidoodii buu socodsiiyey abuu muusa alashcari marka abuu muusa alashcari markhaatidoodii waa socodsiiyey tarjamaday marka xadiidku waa isleeyihiinoo abuu muusa aayaddiibuu ku dhaqmay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum oo suuratu lmaa'ida ayuu ku dhaqmay mansuukha inaysan ahayn oo aayatun muxkamatun inay tahay ayayna tusaysaa ayb oo culimmada iyagu qabaan aayaddani waa la nasakhay camalkii saxaabadaa diidayo waa kan tanbaba lahayaan ee naskigoodaasna uma aynan cuskanin wax xoog badan maxaa yeelay yacnii waxa ugu badanoo ay cuskadeen waa suuratulbaqara aayadda ku jirto suuratulbaqarana waxaa weeyaan iyo suuratulmaa'idda suuratulmaa'iddaaba dembaysay labada suuradood marka taasaa dembaysay ayb xadii marka aarkan isnaadkiisu waa waa saxiix ilaa caamir ibnu shuraaxiil ashacabi ayb sida uu xaafid ibnu kaiir tafsiirka uu ku sheegay ibnu xajarna wuxuu yidhi fatxulbaariga wasaxa can abi muusa alashcariyi annahu camila bidalika bacda الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalama ayb abuu muusa alashcari inuu nebiga kadib ku camal falay baa ansaxday buu yidhi abuu daawuud baa wariyey biisnaadin bisanadin rijaaluhu hiqaat ayuu yidhi can ishacabiyi markaasuu sheegay ayb saciid ibnu mansuurna sidoo kale waa wariyey cabdurasaaq waa wariyey ayb marka waxaa laga qaadanaya qisada marka shahaadatu ahli dimma inay ansaxayso marka dardaaran inay ka markhaati furaan fii xaalati safarna ay markhaati furaan labadaa marka haddaynan ahaynoo daruuradaas la waayo markhaatidoodu ma ansaxayso ila waa gaalo iyaga ah qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaana bnu abi zaa'ida can moxamed bni abi اlqaasim can cabdilmelik bni saciid bni jubayrin can abiihi can ibni cabbaasin qaal kharaja rajulun nin baa baxay min bani sahmin reer bani sahmi ah maca tamiimin iddaariyi buu la baxay iyo wacadiyi bni baddaa labadoodan markaa nasaaro bay ahaayeen waa intaynan soo intuunan soo islaamin tamiim tamiim addaari intuunan soo islaaminay qisadan dhacday iyagii marka gaalay ahaayeen ninkaa marka reer bani sahmi oo muslimka ahaa ayay safar iskula jireen famaata sahmiyu sahmigii baa dhintay ninkii qoladaa ahaa biardin dhul buu ku dhintay laysa bihaa muslimun muslim uunan ku sugnayn ay laysa fiihaa muslimun dhul qof muslima uunan joogin buu ku dhintay haddii muslim uu joogada muslimkaa markhaati furaayo iyaga ma ansaxayso markaa markhaatidooda falamaa qadimaa bitarikatihi markay la soo galeen wuxuu uu ka tegey iyo dardaarankii faqaduu waxay waayeen sahmiga qoladiisa jaama fidatin bay waayeen yacnii koob fidaa bay waayeen ayb mukhawasan oo markaasi yacnii lagu hareereeyey diilimo diillimo looga yeelay bidahabi dahab oo geesaha yacnii dahab diillimo diillimo loogaga yeelay fa axlafahumaa rasuulullahi sal l slam nebigii baa dhaariyey uma wujida waxaa la helay aljaamu koobkii bimakata ayaa laga helay fa qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii markaa weelka haystay fidada haystay ishtaraynaahu waxaannu ka gadannay min tamiimin wacadiyin tamiim addaari iyo cadiy bnu baddaa baan ka iibsannay bay dhaheen waa nimankii dhaartayo fa qaama rajulaani laba nin baa kaceen oo min awliyaa'i sahmiyi sahmiga qoladiisa ah ayaa kaceen faxalafaa way dhaarteen oo sidan bay dhaheen la shahaadatunaa markhaatideenna axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa iyaga markhaatidooda wa ina aljaama jaamkuna lisaaxibihim ninkii iyaga la socday oo annaga qof qoladeenna ahaabaa ayaa iska lahaa wa ina aljaama jaamkuna lisaaxibihim baa iska lahaa saaxibkooda iyaga la jiray oo annaga qoladeenna ahabaa iska leh qaala fanasalat fiihim shaanigooda waxaa ka soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowt iyo aayadda ka dambayso fain cuhira calaa annahuma istaxaqaa iman faaaakharaani yaquumaani maqaamahumaa min aladiina istaxaqa calayhim اlwlayaan marka iyagaasa istaagaya labadaas qolo yacnii ninka dardaarmay qoladiisa laba ninoo ka mid ah kacayaan way dhaaranayaan marka lashahaadatunaa axaqu min shahaadatihimaa wama ctadaynaa inaa idalla min alظaalimiin ilaa aakhirihim waana qabla tamiim intuunan islaamin bay qisadan dhacday marka xadiidkanna waa xadiid saxiixa weeyaan isnaadkiisu uu xoog badan yahay tirmidi iyo bukhaari iyo ay wariyeen waxauna tusayaa ayb xadiidkan marka isaga wuxuu tusayaa xukunkii baabka uu abu daa'uud u baabeeyey oo markhaatida ahludimada wasiyada fi lwasiyati wa fi safar inay ansaxayso haddii qof muslima la waayo tii horena marka waa bacda nebi in lagu camal falay oo naskigii buu diidayaa middan dambena nebigii baaba ku camal falay sala allahu calayh waalihi wasalam ayb aayadda marka qaar badanoo culammada ka mida waxay leeyihiin gaaladan wasiyadooda yacni markhaatidooda wax ka jira ma lahane waxaan marka min hayrikum iyo la leeyahayna ay min hayri qabiilatikum yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min hayrikum min hayrikum min hayri اlmuslimiina waa tafsiirka saxda qaar baa waxay dhahayaan marka min hayrikum ay min hayri qabiilatikum laba nin oon idinka idinku qabiil ahayn marka waxay ka dhigaya marka qisadu marka min hayri qabiilatikum say u noqotaba ma jirto maxaa yeelay yaa ayuha aladiina aamanuu baa lagu soo dhawaaqay marka mu'miniintuna waa isku xugun ayb aadaa marka ibnulqayim qisadaa marka uu u weeraray inaysan sax ahaynna uu tilmaamay tahdiidka iyo meelo badanoo kitaabkiisa ka mida baabun idaa calima alxaakimu sidqa shaahidi اlwaaxidi yajuusu lahu an yaqdiya bihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa calima alxaakimu xaakimku hadduu ogaado sidqa shaahidi alwaaxidi halka markhaati runtiisa haddii uu ogaado yajuusu lahu waxaa u bannaan an yaqdiya bihi inuu wax ku xukumo ayb marka hadda xugun wuxuu sheegi doonaa nebiga u khaasa marka saxaabina lagu gaar yeeloo nebiga uu ku gaar yeelay oo hadda aan caam noqon karin ayb marka waxaa fiicnaan lahayd marka xukunka khusuusiyadiisa inuu si u muujiyo tarjamada ugu muujiyaa wanaagsanaan lahayd ayb qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris أن الحكم بن نافع أبا اليمان حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه خزيمة بن ثابت wuxuu u sheegay wahuwa min أصxaabi النabiyi salى الlahu عalيh وaalihi waslm asxaabta nebiguna ka mid ahaayee ana الnabiya salى الlahu عalيh wali waslm nebiga ibtaaca farasan buu gatay faras min acraabiyin reebaadiye ayuu ka gatay fastatbacahu nebiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigii baa markaa wuxuu doonay inuu soo raaco intuu ka gatay oo baacii dhacay ayaa wuxuu yidhi soo baxay soo raac ayb fastatbacahu nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa soo ka raaci dalbay liyaqdiyahu soo u siiyo hamana farasihi faraskiisii lacagtiisii soo ugu gudo faasraca الnabiyu salى اllahu عalيyه ali waslm nebigu waa dedejiyey almashya socodka wa abda'a alcaraabiyu reebaadiyihiina waa daahay fadafiqa rijaalun rag waxay gudagaleen markaasi yactariduuna inay isu yacnii ka hortegayaan oo ay isku gudbinayaan alacraabiya reebaadiyihiina ay isku gudbinayaan waddadiisa hortiisa ay istaagayaan oo ay markaasi fa yusaawimuunahu ay la gorgortamayaan markaas dad baa marka waxay bilaabeen ninkii reebaadiyaha inay kala gorgortamaan bilfarasi faraskiisa inay kala gorgortamaan walaa yashcuruuna ana الnabiya salى اllahu عalayh waalih wasalama mana dareemaynin iyagu nebigu ibtaacahu inuu iibsaday faraskan fanaada alacraabiyu reebaadiyii baa dhawaaqay rasuulallahi u dhawaaqay salى اllahu عalayh waalih wasalam faqaala waxa uu yidhi in kunta mubtaacan mid iibsanaya haddaad tahay haada alfarasa faraskan gadoo lacagti keen wa ilaa haddii kale bictuhu anigu waan iibinayaa faqaama الnabiyu salى اllahu عalayh waali wasalam nebigii waa istaagay xiina samica markuu maqlay nidaa'a alcaraabiyi reebaadiyaha dhawaaqiisa faqaala waxa uu yidhi awalaysa qad ibtactuhu minka miyaanan kaa iibsaninoo miyaysan ahayn inaan kaa iibsaday adiga faraska faqaala alacraabiyu reebaadiyihii wuxuu yidhi laa maya igama iibsanin buu yidhi waa nin marka iska reebaadiye oo jafwa ay ku jirto yacni qallayl oo marka aad arkayso inuu leeyahay jafwo markaa ay ka muuqanayso uu nebigii iskaga qaylinayo ku qaylo dhaaminayo ood arkaysid haddana inuu inkiraayo wixii nebiga ula galay beeci ula galay buu maya dhahaya walidaalika marka waxaan fahmaynaa macnaha loo reebay nin reebaadiya inuu nin reer magaala uu ku marqaati furo jafwada iyo qallaylka iyo diinyarida ayaa ku badan faqaala alacraabiyu reebaadiyihii wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa bictukahu kaama iibinin faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi balaa inaadan iga iibinin iska daaya qad ibtactuhu waan kaa iibsaday minka adiga fadafiqa alacraabiyu acraabigii wuxuu gudagalay yaquulu inuu dhahayo haluma shahiidan markhaati keen la imow qof markhaati ah wuxuu islaama marka markhaati ma haysto faqaala khusaymatu bnu haabit baa wuxuu yidhi ana ashhadu anaa markhaati furayo annaka qad baayactahu inaad ka iibsatay faaqbala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigii baa markaa soo jeestay calaa khusaymata buu ku soo jeestay faqaala waxa uu yidhi bima tashhadu maxaad markhaati furaysaa faqaala maxaa ku markhaati furaysaa buu yidhi faqaala wuxuu yidhi khusayma bitasdiiqika yaa rasuul allah rumaynta aan ku rumeeyey oon warkaaga rumaystay ayaan ku markhaati furayaa adiga sooma dhihin balaa qad ibtactuhu minka waan kaa gatay sooma dhin waan kaa gataydaadaasaan rumeeyey buu yidhi aniga ile nebi baa tahay warkaaga been maaha waxyi baa lagugu aaminay marka hadalkaagaas aan hadda aan kaa maqlay ayaan ku markhaati furayaa yidhi macnuhu marka sidaas u ah fajacala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu ka dhigay shahaadata khusayma khusayme markhaatidiisa bishahaadati rajulayni laba nin markhaatidooda ayuu ka dhigay labo markhaatidooda tan marka waxay tusaysaa xukunkan khusayma inuu laba qof markhaatidood galo waa mid isaga u gaar ahayd oo cid kaleo marka isaga la wadaagta aanay jirin ayb midda kale iyaduna waxay tahay waxa uu ku markhaati furay qisada markay dhacaysaan joogay ma dhihine warkaagan aan kaa maqlay waa waxaan markhaatida ku noqonayo macnaha marka xadiidka sidaasaa loo jeedaa macnuhu maahan labadiinna markaad kala gadanaysay waa idin dhex taagnaay ma aha hadalka aad tidhi adiga qad ibtactuhu minka ayaan aniga ku markhaati furayaa inuu run yahay sababtoo nebi baa tahay ayuu ka wadaa xukunkaas marka ma lacaam yeeli karaa ma lacaam yeeli karaa marka tabwiibka ama baabaynta nooc khusuusiyaa meeshaas inuu ku muujiyo uu dareensiyaa fiicnaan lahayd ee daqaali hadda joogaa haddii marka laba qof ay wax isku qabsatay nin aan meeshiiba joogin hadduu yidhaahdo war anigu markhaati baan waxaas ka ahay oo ninkaanaan aqaanaa runlow inuu yahay nacam laba ninoo ishaysato haddaad aragto adiga aadan joogin waaqacadooda ninkan runtiisa aan aqaan darteedaan ku markhaati furayaa ma soconaysa qaaliguna ma yeelayo ayb alxaafid ibnu اlqayim iclaamu lmuwaqiciinka macnahaasoo kale u tilmaamay iyo kitaabkii tacliiqan kale abu daawuudka tahdiibu sunanka isaga meeshan laftirkeeda uu tacliiqiyey macnahaasuna ku tacliiqiyey sabab marka inuu ahaa nebiga rumaynta oo warkiisa rumaysta inuu ku markhaati furo loogama qiyaas qaadan kara marka qof aad taqaan adiga run ku taqaanay aan markhaati u noqonaya wax aada joogin bimujarad runtiisaan cuskanayaa ma la yeeli karaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alqadaa'u xugun bilyamiini dhaar lagu xukumo washaahidi iyo markhaati yacnii hal dhaar iyo hal markhaati oo wada socdo in wax lagu xukumo sida caadiga usuusha yacnii qadaha waxaa weeyaan ninka muddaciga inuu laba markhaati la imaado ayb haddii markhaati uu waayana muddaca calayhigu inuu dhaarto oo dhaar uu ku beri noqdo ayb dhaarta uu muddaca calayhiga ku beri noqonayana iyada laftirkeeda waa laba shay wa dhaartii uu dhaartay iyo baraa'adii asalka ahayd marka laysku daro laba xugun laba waxay noqonayaan marka tiir laba tiir ilaa qofku asal wuxuu ku yahay inuusan dembiilo ahayn asalkii iyo marka dhaar markay israacdo xooga ay yeelanayaan waa ku beri noqdaa marka muddaca calayhiga muddaciga isaga dacwadiisa iyo sheegashadiisuna laba markhaati bay u baahan tahay kolalka qaar marka laba markhaati lama helin hal markhaati bis buu haystaa waxaa la leeyahay marka markhaatidan iyo dhaar isku dar dhaartu marka markhaatidii labaad booskeeday gelaysaa xaqiisiina marka wuu qaadanayaa mana loo kala saarin amwaal iyo kayrkeed wixii markhaati loo baahnaa oo dhan haddii uu ku keeno marka markhaati iyo yemiin uu isku daro waa xukunkiisu marka nebigu si guud inuu wax ugu xukumay baa la sheegay marka amwaalay u khaas tahay iyo ma la dhahayo qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba wاlxasan bnu caliyin ana zayd bna xubaabin xadaahum qaal xadaثna sayf الmakiyu qaala cuثmaan sayf bnu sulaymaan almakiy can qays bni sacdi can camr bni diinaar can ibni cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh wali wasalam nebigu qadaa biyamiinin washaahidin markhaati iyo wuxuu dhaar iyo markhaati ayuu xukumay yanii dhaar iyo markhaati buu isku xukumay marka oo ninkii mudiciga ahaabaa hal markhaatiyuu soo helay dhaartiisiibuu ku dhammaystirtay isagaa dhaartay markhaatina waa wataa labadaabaa marka loogu xukumay قال xدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شhبيب قال xdثنا عبدالرزاq قال أخبرنا محمد بن مسلم عن cمر بن ديناr بإسناaده ومعناه قال سلمة في xadيiثihi qاal عني في xadيiثihi qاal cمر waxa uu yidhi في الحquuqi xquuq marka dad ay isku haysteen amwaal waa ka guda weyntahay qaala xadaanaa axmed bnu abi bakrin abuu muscab aلzuhriyu qaala xadaana adaraawardiyu cabdulcasiiz bni muxamed weyaan can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can suhayl bni abi saalixin can abihi can abi hurayra ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu qadaa biاlyamiini maca shaahidi qadaa wuxuu xukumay bilyamiini dhaar maca shaahidi markhaati lala qabo hal markhaati yani qaala abu daawuud wazaadanii alrabiic bnu sulaymaan wuxuu igu ziyaadiyey almu'adin fii hada alxadiid qaala akhbarana shaaficiyu can cabdilcasiiz qaala fadakartu dalika lisuhayl baan u sheegay buu yidhi cabdilcasiis baa dhahaya suhayl ibn abi saalixa xadiidka laga warinayo faqaala waxa uu yidhi akhbaranii rabiicatu rabiica wuxuu ii sheegay wa huwa cindii hiqatun agtayda waa ka hiqe eh annii xadadtuhu aniga inaan u sheegay iyaahu isaga walaa axfaduhu mana xafidsanise yacnii waxaan hadalkan waxaa weeyaan waa min baabi man xadaa wanasiya xadiidkan suhayl ayaa wariyey can abihi can abi hurayra suhayl ardaygiisa waa rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi baa ka maqlay xadiid mar dambe ayaa aafo ku dhacday waa iloobay suhayl xadiidkii rabiica oo ardaygiisa inuu ka sheegaayo ayaa loo sheegay markaasuu wuxuu dhihi jiray xadiidka ayuu warin jiray ardaygiisuu dib uga wari jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray xadaanii rabiicatu cannii rabiica wuxuu ii sheegay oo aniga iiga sheegay isla aniga isagu marka waa iloobay laa ba'sa taasoo kale maxaa yeelay ma jasmininoo xadiidkan weligay ma maqal oo waa baatil iyo waxba kama jiraan iyo ma dhihin ayb walidaalika marka hadduu ninka hilmaamo oo uu yidhaahdo laa acrifuhu iyo waa iloobay iyo ma xasuusto iyo hadduu yidhaahdo waa laga qaadaya xadiidka xadiidka marka waa laga dhegaysanayaa kii ka maqlay iyo isaga midna majruux ma noqonayo ayb bikhilaafi laakiin haddii uu yidhaahdo waa igu been abuuranaysaa iyo xadiidkan xadiid jira maahan iyo riwaayaadkayga kuma jira hadduu jasmiyo xadiidka waa daciif waa la joojinaya cadaaladiisa iyo tan ardaygana midna waxba uma dhimayso ila waa laba qof oo iscaariday waay lamana ogaa wax sax ka ah labadooda ayb laakiin xadiidka maadaama uu jasmiye sheekha aniga ma ogi uu leeyahay waa laga istaagay marka tani baabkan waay waana ku miaaliyaan kutubta musalaxa walaa axfadhu qaala cabdulcasiiz waxau yidhi waqad kaana waqad kaana wuxuu ahaa asaabat suhaylan suhayl inay asiibtay cillatun cillo cillada oo adhaba tegsiisay bacda caqlihi caqligiisa qaar ka mida wa nasiya bacda xadiidihi buu hilmaamay fakaana suhaylun bacdu suhayl bn abi saalix wuxuu ahaa markaa kadib yuxadiuhu inuu sheegayo can rabiicata canhu can abiihi sanadku intuu hoos u dega haddana soo koro qaala xadaanaa moxamed bnu daawuud aliskandaraaniyu qaala xadaanaa ziyaadun yacni bna yuunus qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can rabiicata biisnaadi abi muscab wamacnaahu qaala sulaymaanu falaqiitu suhaylan baan la kulmay fasa'altuhu can hada alxadiidi baan su'aalay faqaala waxau yidhi maa acrifuhu ma garanayo faqultu lahu waxaan ku yidhi ina rabiicata ahbaranii bihi canka rabiica xadiidka ii sheego iga kaa sheegay qaala fain kaana rabiicatu akhbaraka hadduu rabiico kuu sheega cannii aniga xaggayga uu kaaga sheegay faxadid bihi weri can rabiicata cannii saa u weri buu yidhi markaa qaala xadaana marka axaadiidtan waa isku wada mid mid marka hore waan akhrinaynaa qaala xadaanaa axmed bnu cabdah qaala xadaanaa camaar bnu shucayb camaar bnu shucayb ibni cubaydillaahi ibni zubayb alcambariyu qaala xadaanii abi qaala samictu jaddii azubayba yaquulu bacaa nabiyullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu diray jeyshan jeysh ilaa bani lcambar ayuu u diray fa akhaduuhum way qabteen jeyshkii baa qoladii qabteen ayb fa akhaduuhum birukbata ayay ku qabteen min naaxiyati daa'if ah fastaaquuhum way soo kaxeeyeenoo fastaaquuhum way soo buriyeen way soo kaxeeyeen ilaa nebiyullaahi sala allahu calayh ali wasalam ay u soo kaxeeyeen farakibtu waan fuulay fasabaqtuhum waan ka hormaray aniga wax dhanaa ka hormaray buu leeyahay ila nebiyi sala allahu calayh ali wasalam aan uga hormaray faqultu waxaan idhi assalaamu calayka yaa nebiy allah waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ataanaa junduka ciidankaagaa noo yimid fa akhaduunaa waana qabteen waqad kunnaa aslamnaa waanan islaamnay annaga wakhadramnaa aadaana annacami wakhadramnaa waxaan sumadaynay oo aan wax yar jeexnay aadaana annacami xoolihii dhegahooda yacnii xoolaha dhegtooda darafteeda ayaan wax yar ka jeexnay kaannaha marka inay tahay calaamad tusayso u dhaxayso bayna man aslama waman lam yuslim saasay shuraaxdu leeyihiin dadka islaamo iyo dadkaan islaamin sumad lagu kala garanayay ahayd markaas iyagu marka waxay leeyihin inagu calaamaddii waa samaynay ayb oo xoolaheenii baan dhegta dhegaha ka sumadnayo waxyar aan ka dilaacinay falamaa qadima balcambar markuu soo galay qaala lii nebiyullaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nebigu wuxuu igu yidhi hal lakum bayinatun markhaati ma haysataan calaa annakum idinku aslamtum inaad islaamteen qabla an tu'khaduu intaan la idin qabannin fii haadihi alayaam maalmahan dhexdooda qultu waxaan idhi buu yidhi nacam haa qaala waxa uu yidhi man bayinatuka markhaatidaada yaa way qultu samura waa samuratu bnu jundub yacni samura ayuu yidhi hahy rajulu min bani cambar weeyaan waa samura in la yidhaahdo rajulun min bani cambar ah wa rajulun aakharu iyo nin kaloo samaahu lahu oo u magacaabay fa shahida arajulu ninkii waa markhaati furay wa abaa samuratu samurana waa diidey labadii ninee markhaatida uu ka dhigtay samura waa diiday ninkii kalaa markhaati furay wa abaa samuratu samura waa diiday an yashhada inuu markhaati kaco faqaala nebiyullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi qad abaa waa diiday an yashhada laka inuu kuu markhaati furee fataxlifu maca shaahidika alaakhar fataxlifu ma dhaaranaysaa maca shaahidika markhaatigaaga kale alaakhara ee kale maciisa ma dhaaranaysaa hal markhaati baad haysataayee kan labaad waa la adhaye dhaar ma ku beddelaysaayoo dhaaray markhaatidaa ma isku daraysaa qultu nacan baan idhi haa fastaxlafanii waa iga dhaar dalbay faxalaftu billaahi allaan ugu dhaartay allaan ku dhaartay laqad aslamnaa inaan islaamnay yowma kadaa wakadaa maalinta heblaayo heblaayo wakhadrabnaa aadaana alancaamina inaan gooynay faqaala nebiyullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waxa uu yidhi idhabuu taga khidaabkan marka wuxuu ku socdaa jeyshka ciidankii baa nebiga marka wuxuu ku yidhi idhabuu taga faqaasimuuhum la qaybsada ansaafa alamwaal maalyaalka la qaybsada barkood fatxulwaduudka wuxuu leeyahay sindi haadaa yadullu calaa annahu jacala alyamiina maca ashaahidi sababan lisulxi ayb wاlأkhdi biاlwasaط bayna اlmuddaci wاlmuddacaa calayhi laa annahu qaضىa bاddacwa baynahumaa buuleysa wuxuu leeyahay xukuntani maahane markhaatida iyo dhaartoo laysu geeyey ayaa nebigu wuxuu ka dhigay xal wasad oo dhexdhexaad ah sulxi waa min baabi sulxi buu keenay marka isla qaybsada waa haddii meeshu aynan ahaa hadday xugun ahaa lahayd la qaybsada lama dhaheen nimankan maalkooda o dhan baa la siin lahaa haddaanay yacnii xugun xugun la xukumay hadday ahaa lahayd sidaas buu yeeli lahaa saasuu sindi yidhi fatxulwaduudka walaa tamasuu daraariyahum walaa tamasuuha taabannina daraariyahum ilmahooda iyo naagahooda lowlaa ana allaaha haddaynan ahaan lahayn ana allaaha alla laa yuxibbu inuunan jeclayn dalaalata alcamal camal meel cidlaa ku baxay yacnii camal iyo shaqo in dadka laga beerdareeyo oo laga dhumiyo haddaanu alla yacnii sidaa uunan inuuhadduunan jeclayn maa rasaynaakum idinkamaanaan nuqsaaminneen ciqaalan dabar xataa yacnii lowlaa ana allaha laa yuxibu macnaa allaan jeclayn qof shaqeeyey in la camal tiro allaan jeclayne yanii idinkama aanan nuqsaamineen xataa dabar khidaabkan marka maa rasaynaakum wuxuu ku wajahan yahay marka banilcambar qoladaasuu nebigu la hadlayaayo marka wuxuu leeyahay lowlaa ana allaha laa yuxibu dalaalata alcamal jeeshkan baxayee shaqeeyey oo dadaalay yacnii allah haddaa ayaan jeclayn in camalka qofka la camal tiree haddaynan taa aynan jiri lahayn maalkiinoo dhan baaba laydin siin lahaa buu leeyay waxba laydinkama nuqsaamiyeen dhabar xataa laakiin allah wuxuusan jeclayn in dad shaqeeyey wax la-aan la dhigo macnaa ayb macnuhu marka sidaas u jeeda maa rasaynaakum alkhidaabu muwajahun libani lcambar qaala zubayb waxa uu yidhi fadacatnii ummii hooyaday baa ii yeertay faqaalat waxay tidhi haada arajulu ninkan akhada zurbiyatii haada arajulu ninkaani akhada wuxuu qaatay zurbiyatii bustahayga ama katiifadayda zurbiyatun waa waxaa weeyaan mufrad jamceedu waa zaraabiyu ayb wahiya tanfasatu waa bustaha ama yanii kaarbadka bustahaygii ama yanii kaarbadkaygii buu iga qaatay faاnsaraftu ila الnebiy nebigaan u gadoomay sal ا slam yacnii faakbartuhu waan u sheegay oo ninkan hooyadayba wuxuu ka haystaa waxaas faqaala lii wuxuu igu yidhi markaa nebiga ixbishu celi ninka celi faakhadtu bitalbiibihi faakhadtu waxaan qabtay bitalbiibihi kuleetigiisaan qabtay yani waxaa weeyaan meeshaas qofka marka lagu la rabo in markaasi la qabto meesha lagu dhego waayo qofkaas yacni kuleetigaan qabtay buu leeyahay qofka halkaas jeebka korkiisa ayaan ku dhegay oo qabtayo waqumtu macahu makaananaa waqumtu macahu waan la istaagay makaananaa booskeennii uma nadara ilaynaa rasuulu lahi sal l slam nebigaana fiiriyey qaa'imayna annagoo taagan labadeenna aan isla taagannahay faqaala maa turiidu biasiirika ninkaagaan aad qafaalatay maxbuuskan maxaad ka doonaysaa ad ka rabtaa fa arsaltuhu min yaddii gacantaydaan ka daayey faqaama nebiyullahi sal slam nebigii baa istaagay faqaala lirajuli ninkiiba wuxuu ku yidhi rudda calaa haadaa zirbiyata ummihi ninkan ku celi hooyadii bustaheedii ama yacnii katiifadeedii ku celi allatii akhadta minhaa aad ka qaaday qaala wuxuu yidhi yaa nebiy allahi nabiga allow innahaa kharajat min yaddii gacanteyda waa ka baxday yacni waan isticmaalo hadda gacanteyda maba ku jirtaba qaala fakhtalaca nebiy llaahi sal lla ly slam nebigu wuxuu siibey sayfa rajuli ninkii seeftiisii buu soo siibey fa acdaaniihi waa i siiyey wa qaala lirajuli ninkiina wuxuu ku yidhi idhab tag fazidhu ugu soo dar aasucan dhowr suus oo min dacaamin cunto ah ugu dar yacnii kaanna waxaa la qiimeeyey seefta iyo bustihii baa laysku qiimeeyey bustihii baa qiimo batay marka seeftii baa looga qaaday ziyaado markaana ugu dar baa layidhi say isugu dhigmaan qaala fazaadanii aasucan min shaciirin buu iigu daray maxalushaahidkuu ka raba marka waxay tahay fataxlifu maca shaahidika alaakhar hal markhaati baad haysataa ee shaahidkaagii kale ma la dhaaranaysaa ma yacnii shaahidkaaga maciisa ma dhaaranaysaa maxalushaahidkuu ka rabay abu daawuud u keenay xadiidku taas ibnu xajar marka wuxuu yidhi baabkan oo hal markhaati iyo dhaar in laysugu aqbalo wuxuu yidhi wafi lbaabi can naxwin min cishriina min asaxaabati baabkan waxaa soo arooray labaatan saxaabi oo kale ayuu ka soo arooray xadiidkeeda fiiha alxisaanu waadicaafu axaadiid xasan iyo kuwo daciif isugu jiro wa biduuni daalika intaa wax ka yar ayaa tahbutu shuhratu shuhradu ku sugnaataa wa dacwaa naskhihi marduudatun xadiidkan shaahidiya iyo yemiin nebigu isku xukumay waa la nasakhayna marduudatun weeyaan lianna anaskha laa yahbutu bilixtimaal xadiidkan marka xanafiyadaa radiso oo waxay dhahaan markhaati iyo yemiin waxba kuma sugnaadaan waana mansuukh marar kale waxay yidhaahdaan shaahidka iyo yemiinka amwaal wixii ku saabsan waaye ama waxyaabaha kale maya waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan u diidaya jumhuuru culamaa'i alislaam oo saxaabada iyo taabiciinta iyo waman bacdahum min culamaa'i alamsaar iyaguna waxay xukumi jireen yaqdii bishaahidin wayamiini اlmuddaci shaahid iyo ninka muddaciga dhaartiisa ayay xukumi jireen fil amwaali wixii maal ah iyo wamaa yuqsadu bihi اlamwaal iyo wixii amwaal oo kale ah oo loola qasdo amwaal wabihi qaala abu bakrin wabihi qaala abu bakrin وعلي وcمر بن cبدالعزيز ومالك والشhاaفiعي وأحمد وفقهاء المدينة وsائر علماء الحiجاaز ومعظم علماء الأمصار sidaasay dhaheen xadiiثan bayn وxujaتهم hذiه الأxاadيiث imaam النawwي شhaرxa mسلمka sidaasuu ku yidhi marka xanafiyadu iyagu waa diidayaan basideedaba ma ogola jumhuuru ahlilcilmina waa ogol yihiin maal iyo wixii lamidan maal iyo wixii qasadkiisu maal uu yahay yani wuxuu diidayaa xuduud iyo wixii ku tacalluqayo maal la yeelayo taasoo kale ayb axaadiidan faraha badan baana marka u deliila ibnu xajarna ilaa labaatan saxaabi buu gaarsiiyeyba inuu ka sugnaaday ayb tarjamaday marka waxay u baabaystay waa isleeyihiin baabun fi rajulayni yaddaciyaani shay-an walaysat lahumaa bayinatun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajulayni labada nin yaddaciyaani sheeganayaan shay-an wax walaysat lahumaa bayinatun markhaatina aynan u sugnaanin dhexdooda ahaanin labadooda labaduba waa mudiciin nin walbaa waxaan anaa iskale kana anaa iskale buu leeyahay labadoodaba waa mud kana waa muddici kana waa muddici ayb mid markhaati haystana ma leh ayb see loo xukumayaa marka qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu اlminhaal adariir qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa bnu abi caruuba can qataadata can saciid bni abi burdata can abihi can jaddihi abi muusa alashcariy anna rajulayni laba nin iddacayaa baciiran ratibay sheegteen ow daabatan ama daabad ila اnebiyi sala اllahu alayh waali wasalama laysat liwaaxidin midkoodna xaal uunan u sugnaanin oo minhumaa iyaga ka mida bayinatun wax markhaati aynan u sugnaanin fajacalahu الnebiyu salى اllahu alيh ali wasalama baynahumaa nebiga waa u kala gooye axaadiidta marka hore aan ka akhrino qaala xadaana alxasan bnu cali ayb xadiidkan isaga waa xadiid marka cinda ahli اlxadiidi cillo leh ayb cilladuna waxaa weeyaan iyadoo weliba sanadkeeda qataado layskugu khilaafay mowsuulnimadiisana ma xoog badna oo saxiix ma ah ayb khaaabina waxa uu yidhi ikhtalafa alculamaa'u fi shayi yakuunu fii yaday alrajuli ayb fayatadaacaahu اثnaani wayuqiimu kullu waaxidin minhumaa bayina culammadu waxay isku khilaafeen shay yacnii laba qof ay isku sheegato mid kastaana markhaati uu soo oogo faqaala axmed ibnu xambal waisxaaq yuqracu baynahumaa oo loo qori tuuraya faman kharajat lahu اlqurcatu qorituurka qofka u soo baxo saara lahu isaga u ahaanaya wa kaana shaaficiyu yaquulu bihi qadiiman imaamu shaafici saas u dhihi jiray uma qaala fi ljadiidi wuxuu yidhi fiihi qowlaani baa ku sugan axaduhumaa yaqdii bihi baynahumaa nisfayn xadiidkaanu qaatay labaa loogu kala goynaya ayb wa bihi qaala asxaabu ra'yi wa sufyaan athawriyu saasuu dhahay wاlqowl اlآakharoo jadiidka yuqracu baynahumaa oo loo qori tuuraya waayuhumaa kharaja sahmuhu kii uu saamigiisa soo baxo xullifa waa la dhaarinayaa ayb waxaa lagu dhaarinayaa marka laqad shahida shuhuuduhu bixaqin uma yuqdaa lahu bihi markhaatiyaalkiisu inay uu keenay run aynay ahaayeen ma lana siiyo marka ka la dhaariyo imaam maalig isagu wuxuu yidhi labadooda midkoodna ma siinayu yidhi idaa kaana fii yaddi hayrihimaa hadduu ku jiro waxukiya canhu annahu qaala huwa liacdalihimaa shuhuudan waashharuhumaa bisalaax labadooda kii salaax iyo wanaag lagu yaqaano oo markhaatiyaalkiisuna xoogaa cadaaladda ay u dhow yihiin baa la siinayaa buu yidhi calaa kullin laba suuradood in laga kala dhigaa fiican oo horta la yidhaahdo labada shay ay isku sheeganayaan iyaga haddii nin uu gacanta ku hayo ninka kalena uunan gacanta ku haynin kan saaxiibulyad ayaa la dhaarinayaa asaana loo daynayaa wax labadoodaba haddaynan gacanta ugu jirin oo qof saddexaad uu haayo oo labadooda midkoodna wixii uusan gacanta ku haynin kanna anaale kanna anaale uu leeyahay in loo qori tuuro waxa loo qori tuurayana waa dhaarta labadooda midka dhaaranayaa looayaa qorituurku waa dhaarta kii uu marka qorigiisa u soo baxo ayaa dhaaranayo waana la siinayaa xoolahan amaa xadiidkan labaa loo kala goynaya dhahayo dacfi baa ku jiro imaamu lbukhaari iyo culimo badan waa daciifiyeen kan soo socdo oo in dhaarta laqori loogu qori tuuraa xoog badan labada xadiid ayb qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa cabduraxiim bni qaala xadaanaa cabduraxiim bnu sulaymaan can saciidin biisnaadihi wa macnaahu qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa hamaamun can qataada bimacnaahu wa isnaadihi anna rajulayni laba nin iddacayaa baciiran bay isku sheegteen calaa cahdi nebiy sal slam fabacaa kullu waaxidin minhumaa labadooda mid kastoo ka mida wuxuu diray shaahidayni buu keenay laba markhaati faqasamahu nebiyu sal slam baynahumaa nisfayni laba uu kala baray ayb kana isaguna marka kii hore oo kale waayo waa cilaysan yahay ayb imaam axmed kitaabulcilal buu ku soo saaray ayb qaala xadaanaa moxamed bnu minhaal qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa bnu abi caruuba can qataadata can khilaas can abi raafic can abi hurayrata ana rajulayni ikhtasamaa fii mataacin bay ku doodeen alaab ila nebiyi bay xaggiisay u dood tageen nebiga sal l slam laysa liwaaxidin midkoodna oo minhumaa iyaga ka mida bayinatun wax markhaati ounan qabin faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi istahimaa qori tuurta cala alyamiini dhaarta korkeeda u qori tuurta ayb maa kaana ayb siday ahaataba yacnii maa kaana maada waa masderiye waaye marka wuxuu noqonayaa ay aya kownin kaana alistihaamu si kastoy qorituurku ou ahaadaba axabbaad marka maa kaanadaasna waxaa fasiraysa jumlada dambe axabbaa daalika ha jeclaadaan ow karihaa ama ha nacaana marka maa kaana markuu leeyahy aya kownin kaana alistihaamu qorituurku si allaale sidau doonaba ha ahaado oo sidee waaye marka taasna axabbaa daalika ow karihaa ama ha jeclaadaan ama ha nacaan si allaale ama ha jeclaadaan miday jecel yihiin ha ahaado ama miday necban yihiinba ha ahaado dhibsanayaane mar walbaa qorituurkaas marka markii la qori tuuro yemiinta ninkay u soo baxdo qorigiisa ugu soo dhacdo ayaa dhaaranaya waa la bixinaa leanna xuquuqdu ama dhaar in lagu bixiyo waayo ama in lagu bixiyo markhaati ayb marka labadan markhaatiyaal ay keeneen nusiyo nusaa loogu kala goynaya sidan baa marka ka xoog badan ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal wasalamatu bnu waa marka laakiin qofna gacantiisa aynan ku jirin laakiin xooluhu labadan nin midkood haddii gacantiisu ay ku sugan tahay hadda oo isaga uu gacanta ku hayo saaxiibuliyadkaa la dhaarinaya ninka saaxiibuliyaddi ayaa la dhaarinaya qaala xadaanaa axmed bnu xambal wasalamatu bnu shabiibin qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala axmedu qaala xadaanaa macmaru can hamaami bni munabih can abi hurayrata can اnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaal ida kariha litnaani اlyamiina labada qof hadday nacaan dhaarta aw istaxabbaahaa ama ay jeclaystaan ayb muxuu idin dhigi kabacdi falyastahimaa calayhaa haw qori tuurtaan dhaartii qaala salamatu qaala akhbaranaa macmarun wa qaala idaa ukriha litnaani haddii labada la dirqiyo cala alyamiini dhaarta lagu dirqiyo ayuu yidhi isagu oo labadooda inay dhaartaanba ay timaado waa in loo qori tuuro kan dhaaranayo markaas xaafidku wuxuu yidhi isagu ibnu xajar suuratu اlاshtiraaki fi اlyamiini goorta ay labada qof dhaarta wadaagi karaan suuradeedu waxaa weeyaan buu yidhi an yatanaasaca tnaani laba inay doodaan caynan cayn bay ku muransan yihiin taleefonkanoo kale ama shay bay ku muransan yihiin kitaabkanoo kale laysat fii yaddi waaxidin minhumaa cayntaasoo labadooda midkoodna aan gacantiisa ku jirin cayn labadoodaba gacantooda aan ku jirin bay ku doodeen walaa bayinata liwaaxidin minhumaa midkoodna dhaar ma haysto waxaan u jeedaa markhaati ma haysto ayb fa yuqracu baynahumaa markaasaa loo qori tuuraya faman kharajat lahu alqurcatu qurcada qofkay u soo baxdo xullifa waa la dhaarinayaa wastaxaqahaa cayntiina isagaa mudanayo qaadanayo wayu'ayidu daalika marka wuxuu yidhi maa rawaahu abu daawuud fadakara hada alxadiid buu sheegay fatxulbaariga juska shanaad marka suuradeeda isaga aad u kala bixiyey haddii labada marka qof uu gacanta ku hayo shayga kan gacanta ku hayo umbaa la dhaarinaya labadaas qof dhaar bay wadaagaan ma la dhihi kara markaas oy ku siman yihiin dhaarta ma la dhihi karo ayb haddii labadooda mid ka mida uu markhaati keena hal markhaatiba ha ahaatee labadooda yemiintay u siman yihiin lama dhihi kara iyadana oo maxaa imaanaya baabu waxaa la aadayaa markaasi alqadaa'u bishaahidi walyamiin oo markaa ninkan markhaatida wata kanna aan wadanin halkan markhaati iyo yemiintiisa inta laysku daro isagaa la siinaya laakiin marka ay ishtiraag dhaarta ay wadaagayaan labadoodu ninna nin uunan ka xigin oo haddaan markhaatina aysan jirin cayntiina midkoodna gacanta uusa ku haynin way ayb marka xadiidkan tanaa marka culammadu way u badan yihiin qowluljadiidka shaaficina tanuu ku dhisan yahay amaa qowluhu اlqadiim xadiidkii hore daciifka ahaa ayuu ku dhisan yahay قال xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة qال xadثna khالد بن الxاrث عن سacيid بن أbي caروبة بإsناaد بن المinhاal ayb miثlahu ayuu wariyey qaala waxa uu yidhi fيi daabaة وlaysa lahmaa bayinaة faأmarahumaa rasuul الlahi sal اه ل sلم أn ystahimaa calى اليmiini dhaarta inay u qori tuurtaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alyamiinu dhaarta calى اlmudacىa عalayhi wax lagu sheeganayo korkiisa dushiisay ahaatay midka wax lagu sheeganayo dushiisay ahaatay yemiin iyo dhaarta mudaca calayhiga marka yaa yaa la dhahaa marka taasaa iyada fahm u baahan marka man huwa almudaci waman huwa almudaca calayhi mudaci iyo mudaca calayhi yay kala yihiinna fuqahadu tacriifkooda way isku khilaafeen ayb qowlka marka mashhuurka ah waxaa weeyaan laba qowl laba tacriif baa mashhuur ah altacriif اlأwal tacriifka koowaad waxaa weeyaan almudaci ninka mudaciga ah man yukhaalifu qowluhu الظaahira waa ninka qowlkiisu daahirku khilaafsan yahay mudiciga waa ninka qowlkiisu ou sida daahirkaa khilaafsan yahay nin baa maala maxkamad yimid markaasaa wuxuu yidhi ninkan aniga lacag baan ku leeyahay xoolow iga qabaa ninkan qowlkiisaas marka ninkan xoolow iga qabaa yukhaalifu daahira asalku asalku qofku waa inuu beri yahay asalku waxaa weeyaan waa baraa'ada qofka ayb qowlka uu sheegaya marka isaga ninkan in lagu sugo xaq waa khilaafu daahir isagaa marka waxaa la yidhaahdaa mudaci waa nin iddicaab uu wataa waxbuu iska sheegtay ila khilaaful asli waaye isagaasaa marka waxaa la rabaa marka waxaas asalka daahirka ka khilaafsan xujo mukhaalafadaas ou uga qaalib noqdo inuu la imaado laba markhaati ah ama hal markhaati iyo dhaar kaasaa marka tacriif saas ah man yukhaalifu qowluhu aldaahira waalmudacaa calayhi kan mudacaa calayhigo korkiisa wax lagu sheeganayana bikhilaafihi kaasuu ka duwan yahay waa ninka isaga daahirkii iskaga taagan oo daahirka waa maxaynu ninkan waxba iguma laha ila goorow wax ka qaatay ma cadda lamana oga waa inuu la soo caddeeyo taas waathaani tacriifka labaad mudaci waxaa la yidhaahdaa man idaa sakata taraka man idaa sakata turika wa sukuutuhu man idaa sakata mudaca calayhi waxaa weeyaan qofka waxaan u jeedaa mudaciga qof haddii uu aamuso isaga iyo aamuskiisaba laga tegaayo wax daalac kale aan loo raacanayn ninkan ningan buu wax ku soo sheegtay waa iska aamusay wixii dhammaybuu uu ka aamusay bis waxa lagu sheeganayo dambaa ma jiraya wاlmudacaa calayhi mudacaa calayhigana waa man laa yukhlaa idaa sakat waa qof aan la sii daynaynin hadduu aamuso ninkan waa hadlaya waa taagan yahay mudaciga wuxuu leeya ninkaan xoolow iga qabaa mudaca calayhi waa aamusay ma laga tegaa ma layska dhaafayaa ma la dhaafaya waxaa la leeyahay ninkan jawaab bixi waa ka qaaday iqraar iyo kama qaadin waa ka qaaday hadday timaado looma baahno wax kale kama qaadin markay timaadona kanaa markhaati markhaatiyaal loo diraya marka mudaca calayhiga waa nin hadduu aamuso aan la daynaynin isaga ayb mudacigana waa nin hadduu aamuso bis meeshii awalba waxba hadduu aamuso layska dhaafayn ayb wax kale aanay jiraynin saasna marka waa ku tacriifiyeen ayb wاlأwalu ashharu ibnu xajar marka wuxuu yidhi kan horaa mashhuur ah tacriifka hore wالثaani aslamu laakiin kan ثaaniga aad u nabadgelyo badan marka tacriifkaasay marka labadaa tacriifay ku sameeye mudaci haddaad rabto inaad ogaatid waa nin hadduu iska aamusa laga tegaya isaga iyo sukuudkiisa mudacaa calayhin ayaa waaye nin haddii uu aamuso aan laga tegaynin oo iska bax aan la dhehaynin waxbaaba loo haystaa see loo dhahaa ayb ninkan kale isagu markaa tacriifka kalena haddii aan qabanno mudacigu wuxuu noqonayaa qofka waxa uu sheeganayo daahirku khilaafsan yahay ayb mudacaa calayhiguna waa cagsiga kaas قال xدثنا cبدالله بن مسلمة القعنبي قال xdثنا نافع بن cمر عن بن أبي مuلaykةa qاaل kataba ilaya بن cabaas baa ii soo qoray أna rasuul الlahi صلl ل sلم nebiga qaضىa biاlyamiini dhaartiiba uu xukumay cala اlmudacى calayhi kan lagu sheeganayo korkiisa ayuu dhaar ku xukumay ayb marka mudacى calayhi inuu dhaaranayo awalba baabaystay xadiidkana waa deliil buu yahay iyo xadiidkii ahaa marka isaga low yucطى الnaasu bidacwaahum la dacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaa'ahum ayb dad baa saas sheegan lahaa laakin اlbayinaةu calى اlmudaci wاlyamiinu calaa man ankara calaa man ankara marka qofka wax inkiraya waa mudacaa calayhi dabcan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa اlyamiinu dhaartu waa sidee sida loo dhaaranaya horta waa sideena qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas قال xdثna cطاء بن الصائب عن أbي يحيى عن بن cabaasi أن النبي sl اه sلم qaala waxa uu yidhi yacnii lirajuli xallafahu nin uu dhaarinayo اxlif bالlaahi alla ku dhaaro aladii laa ilaaha ilaa hu maa lahu inuunan u sugnaanin cindaka adiga agtaada شhay-un waxba yacnii lilmudacii mudacigu u jeedaa ninkan ku dacwaysanayo agtaada inuunan waxba ugu sugnaanin ku dhaaro oo magac alle ugu dhaaro ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro caطaa bnu saa'ib baa ku jiro wa huwa qad ikhtalaطa biakhara waana la gooni noqday xaafid الdahabina miisaan اlictidaalka xadiidkan wuxuu ku daray min manaakiirihi ayb xadiidka matnigiisana iطiraab baa ku jiro ayb marka saa darteed xadiidkan dacfi baa ku sugan dhaarta marka siiqadeeda can ibni cabbaas waxaa ka ansaxday qisati mulaacana ayb oo bayhaqi uu warinaya an nebiy sal l slam qaala lihilaal ibni umaya waqad qadafa imra'atahu ixlif billaahi aladii laa ilaaha illaa huu yacnii axlifu billaahi aladii laa ilaaha illaa huu innii la saadiqun sidaas dheh baa leeya marka waxaa lagu dhaaranaya horaan u soo marnay kitaabulimaani wanuduur waa magac alle iyo sifo alle iyo in lagu dhaarto qال أbو dاود أbو yaحyى ismhu زiyaad kuufiyu ثiqة baabun إida kaana اlmudacىa calayhi kan lagu sheeganayo dimiyan dimi haddii uu yahay yaxlifu ma dhaaranaya ninkan mudacaa calayhi wax lagu sheeganaya waa gaal kan ku sheeganaya waa muslim ninkan gaalkaa ma la dhaarinaya oo dimiga ah qaala xadaثna mxamed بnu ciisa qaala xadaثna abu mucaawiya wahuwa abu mucaawiya mxamed bnu khaasim الضariir qال xadaثna الأcmaش can shaqiiqi can الأshcad qaala kaana baynii wabayna rajulin aniga iyo nin dhexdeennoo min alyahuudi yahuud ka mida ardun dhul baa ahaa fajaxadanii waa igu inkiray xaqi anku an lahaa oo dhulka ah faqadamtuhu ilى الnabiy sal اه slm nebigan ula tegey faqaala lلnabiyu salى الlahu عalيه alي waslm nebigu wuxuu igu yidhi alaka bayinatun miyuu dhaar markhaati ma haysataa qultu laa baan idhi maya wax markhaatiyan uma wato ninkii muslimkaa lagu yidhi sidaas qaala lilyahuudiyi yahuudigiibu wuxuu ku yidhi ixlif dhaara marka qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu idan yaxlifu waa dhaaranayaa wayadhabu bimaalii maalkaygana waa iska qaadanaya ninkan waa gaal dhaar uma aabayeelayo intuu iska dhaartay uu maalkaygiina qaadanaya see la yeelaya dee nebigu muxuu u sameeyaa xukunkii sharcigu waa intaasan aadan adi markhaati haynin ha kuu dhaarto iskaga tag marka duu marka yacnii sharcigu rasuulku isagu sharciga unbuu wax ku xukumayaan ayb faأnzla اllahu caزa wajal alla wuxuu soo dejiyey in aladiina yashtaruuna bicahdi اllahi waaymaanihim ilaa aakhiri اlaaya xadiidka marka waxaa laga qaadanaya ninka dimiga in la dhaarinayo sidee loo dhaarinayaa baabkan soo socda kan ku xiga ayuu ku sheegi doonaa ayb oo madiintiisaa lagu dhaarinayaa gaalada gaalnimada gaalnimo maa lagu dhaarinayaa mise waxay iyagu ku dhaartaan baa lagu dhaarinayaa maya waxa lagu dhaarinaya waxay noqonayaan allah subxaanahu watacaala si isagu marka uu ilaahay u aaminsan yahay wax lays leeyahay yacni sifa tilmaan alleh iyo yacni magac alle ah oo iyagu laakiin ay garanayaan oy cabsi ku keeni karta unbaa lagu dhaaraya siduu keeni doono baabun ay haada kani baabun baab weeyaan arajulu qofka yaxlifu dhaaranayo calaa cilmihi ku dhaaranayo ogaalkiisa fii maa qaaba canhu wax isaga ka qarsoonaaday wax isaga ka qarsoonaaday waxa uu markaa ka og yahay korkeeda inuu ku dhaarto see dhahayaa qofkaas قال xdثna محموd بن khالد qال xadثna الفryاabiي qال xadثna الxاriث بن سuلayman qال xadثnii كurduس عن الأشcث بن qays أنa raجuلا min kinda nin reer kinda ah وraجuلا iyo nin min xadرamowt اkhtaصmaa ilى النبي sl اه sلم nebigay u dood tageen fii arضi dhul min اليمن yمن ku taalay faqaala الxadرamiyu waxa uu yidhi ya rasuul الlah ina ardii dhulkayga اktaصabaniiha waxaa boobay abuu haadaa midkan aabbihiis baa iga boobay wa hiya dhulkuna fii yaddihi kan gacantiisay ku jirtaa awalna aabbihiis baa iga boobay haddana gacanta wiilkay ku jirtaa qaala waxau yidhi nebigu hal laka bayinatun markhaati ma haysataa qaala laa buu yidhi may walaakin axlifhu saas muu idiin dhigay walaakin uxallifuhu waan dhaarsanayaa ayb wallaahu yaclamu annahaa ardii see u dhaaranayaa marka sidan baan ku dhaarsanayaa buu leeyahay wallaahu alle ay wallaahu alla wallaahu wallaahi ya kan wuxuu yidhi wallaahu yaclamu annahaa rabbi uxallifuhu waan dhaarsanayaa wallaahi ilaahan ku dhaartee maa yaclamu inuunan ogayn annahaa ardi dhulkayga inay tahay yacnii sidaas buu ku dhaaranayaayo macnuhu waxaa weeyaan yaxlifu annahu laa yaclamu maa yuddacaa calayhi yacnii hadda dhulkan xadramii nin kale isku haysto ninkan wuxuu ku doodayaa ninkan aabbihiisaa dhulkan iga qaatay aabbihii hadda ma joogo wiilkan dhulka haysto wakhti uu aabbihii ninkan dhulka ka qaaday ma oga see loo dhaarinayaa marka sida loo dhaarinaya isaga wuxuu ku dhaaranayaa cadamulcilmi ilaahan ku dhaartay ani ninkan dhulkaani ninkan dhulkiisu inuu yahay ma ogi ayuu ku dhaaranayaa inuu isagu leeyahay aniga ma ogi buu ku dhaaranayaa ile kuma dhaaran karo wax kale oo sidaa ka duwan ilaa aabbihii baa dhulka kan iga qaatuu leeyahay kanna aabbihii markuu dhulka qaadanaya inuunan ogeyn baa laga yaabaa oo dhulkii uun aabbihii uu ku arkay isagoo joogo ayuu isaguna milkiyey oo gacanta ku dhigay muxuu ka og yahay marka cadamulcilmi buu ku dhaaranayaa marka ninkan ardadaani ninkan igu sheeganayo dhulkiisu inaynan ahayn ayaan aniga ku dhaaranayaa buu dhahayaa bis walaakin uxallifuhu waan dhaarsanayaa wallaahi baan ku dhaartay sidan buu dhahayaa macnaha wallaahi maa yaclamu inuunan ogeyn annahaa ardi dhulkayga inay tahay sidaa ha ii yidhaahdo isagu markuu ii dhaaranaya ha yidhahdo ilaahan ku dhaartay ninkan dhulkaani hebel dhulkiisii inaynan ahayn baan ku dhaaranayaa aanan ogeyn yacnii inay dhulkiisa ay tahay iqtasabaniiha abuuhu aabbihii baa iga boobay fatahaya alkindiyu lilyamiini ninkii kindiga dhaartii buu marka u diyaargaroobay wasaaqa alxadiida buu kaxeeye marka tarjamadii xadiidku meesha iska waafaqayaan waxay tahay baabun alrajulu yaxlifu calaa cilmihi buu ku dhaaranayaa fii maa qaaba canhu wix isaga ka maqnaa ogaalkiisa ugu dhaaranayaayo wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa waxaan inaanan ogeyn ninkan uu sheegayo dhulkan inuu isagu leeyahay aniga inaanan ogeyn baan ku dhaaranaya وsاq الxadيiثa buu marka kaxeeyey ayb muxuu ku xukuma xadiikan marka qaala xadaثna hanaad بن sarي qaala xadaثna abuلأxوaص عan simakin عan calqmةa bni waئl بni xujrin الxadرamiي can أbiهi qaala jaءa rajul min xadرamowt warajul min kinda nin meeshaa reer xadramowda nin reer warajul min kinda ilى rasuuli اlahi buu u yimaadeen salى اllahu عalيه alي wslam faqaala alxadramiyu yaa rasuula اllah ina haada kan qalabanii calىa ardin dhulbuu igaga adkaaday kaanat liabii aabbahay u sugnaatay faqaala alkindiyu hiya ardii dhulkaygiiba fii yaddii gacantayday ku jirtaa asracuhaa waan beeray waa beeranayaa laysa lahu fiihaa xaqun wax xaqa dhexdeeda uguma sugna faqaala rasuululahi sal l slama nebigu wuxuu yidhi lilxadramiyi alaka bayinatun markhaati ma haysaa qaala laa qaala falaka yemiinuhu dhaartiisaa leedahay faqaala yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi innahu faajirun ninkani waa faajir laysa yubaali u aabayeeli maayo maa xalafa wuxuu ku dhaartay laysa yatawaracu min shayin wax uu ka xalaal miiranaya ma jirto faqaala laysa laka minhu kuuguma sugnaanin xaggiisa ilaa daalika intaas unbaad ku leedaan wax kale kuuma hayo ayb baabun kayfa yaxlifu اdimiyu dimiga sidee buu u dhaaranayaa ninka dimigaa sidee buu u dhaaranayaa qaala xadaثna mxamed bn yaxya bni faris qaala xadaثna cabdالrazaq qaala ahbarana macmaru can الzuhriyi qaala xadaثna rajulu min musaynata wanaxnu cinda saciid bni اlmusayib nou la joogno ayaa wuxuu noo sheegay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam yacnii lilyahuudiyi buu wuxuu ku yidhi anshudukum biاllah allaan idinku dhaarinayaa alladii allaha oo anzala towraata towreed soo dejiye calaa muusaa ku soo dejiye ila iyagu waa yaqaanaan muuse iyo towreeda ayb say sheeganayaanna waa weyneeyaan allihii muuse towreed ku soo dejiyaan idinku dhaarinayaaye maa tajiduuna fi towraati towreed kuma helaysaan calaa man maa tajiduuna maxaad ka helaysaan fi towraati towreed dhexdeeda calaa man zanaa qofkii sinaysto in lagu leeyahay wasaaqa alxadiida fii qisati rajmi buu kaxeeyey kitaabuulxuduud buu ku keeni doonaa abu daawuud qaala xadaanaa markaa maxalu shaahidkiisu waxaa weyn anshudukum billaah ahlu dimmada waxaa lagu dhaarinayaa alle sifo iyagu markaas ay fahamsan yihiin hadday jirtana oo alle leeyahay taasna waa loogu darayaa ila yahuud hadda marka la yidhaha allihii towraad ku soo dejiyey muuse korkiisaan idinku dhaariyey allaa lagu dhaartay iyagu waxay garan karaanna waa tay qaala xadaanaa cabdulcasiiz ibnu yaxya abulasbaq qaala xadaanii muxamedun yacni bna salama can mxamed bni isxaaq can الzuhriyi bihada اlxadiidi wabiisnaadihi qaala xadaanii rajulu min musaynata miman kaana yatabicu اlcilma cilmiga raacraaci jiray wayaciihi xifdin jiray yuxadiثu saciida bna اlmusayib wasaaqa alxadiida bimacnaahu qaala xadaana mxamed bn اlmuhanى qaala xadaana cabdاlأclى qaala xadaana saciidu can qataadaةa can cikrimata ana الnabiya salى اllahu عalيh ali waslm nebiga qaala lahu wuxuu ku yidhi yacnii libni suuriya markaa nin illa uu ahaayo towreedka iyo yaqaanada oo yahuudda caalim u ahaa waana ninkii gacanta saaray aayaturajmi meeshai uga taallay towreedka ay iyagu bedbedeleen udakirukum billaahi allaan idin xusuusinayaa alladii najaakum idin koriyey min aali fircawna idinka koriyey wa aqdacakum idiin gooye albaxra badda wadallala calaykum alghamaama daruurtii idin hariyey wa anzala calaykum almanna waasalwaa malabcireedkii iyo shimbirihii hilibkoodii kor idinkaga soo dejiyey wa anzala atawraata calaa muusa towreedna muuse ku soo dejiyey atajiduuna ma helaysaan fii kitaabikum kitaabkiinna alrajma kitaabkiinnu rajmi maku jiraa qaala waxa uu yidhi dakartanii bicadiim waxaad wax igu xusuusisay wax weyn ayuu yidhi intan aad tirisay wax culus waayuu yidhi oo aad u weyn walaa yasacunii an ukadibaka an akdibaka been inaan kuu sheegana anigi deeqi mayso ma jeclo inaan beenna kuu sheego wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey xadiidka marka irsaal baa ku jiro rijaasha isnaadkiisuise waa iqaad ayb maxalu shaahidkiisii marka dadka ahlu dimadaa sida loo dhaariyo yaa xadiidku marka uu tilmaamay